SBS Radio.
ilaa iyo laba qarax oo aad u waaweyn islamarkaana loo adeegsaday gawaari ayaa ka dhacay habeenkii xalay wadada makal mukarama oo ah waddo mashquul badan islamarkaana dadweyne fara badan ay isticmaalaan waxaana halkaasi ka dhashay dhimasho kor u dhaafaysa ilaa iyo shan iyo toban ruux iyo dhaawacyo afartimeeyo gaaraya kuwa oo la sheegay in qaarkood dhaawacyadoodu ay yihiin kuwa aad u culus oo aan dalka wax looga qaban karin qaraxa oo ahaa mid ismiidaamin loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa midka hore waxa uu dhacay abaaro sideedii fiidnimo ee habeenkii xalay waxaana lagu dhuftay maqaaxi aad ugu dhow hotelka makal mukarama oo lagu magacaabo hilaac u k halkaasoo kooxihii qaraxa fuliyey qaarkood la sheegay inay gudaha u galeen maqaaxidaasi dhismo kale oo ku dhignaa hotelka makal mukarama halkaasoo saacado aad u fara badan oo ilaa iyo waabirigii saaka ay ka dagaalamayeen qarax labaad ayaa dhacay saacad kadib markii qarax koobaad uu dhacay waxaana uu ka dhacay agaarka hotelka naasaha hablood kow ee ku yaala isgoyska kilomitr afar ee magaalada caasimada ee muqdisho inkastoo aan la sheegin wax khasaaraha oo qaraxaasi labaad halkaas uu ka geystay mid ka mid a dhallinyarada iyagu ku sugnayd wadada makal mukarama xilligii qaraxa koowaad uu dhacayay ayaa dareenkiisa ka hadlay
anigu kashamaaka ahaan waxaan ku jiray maqaayad aan sidaa ugu fogeyn goobta uu qaraxa ka dhacayay daqiiqado ka hor marka aan markaasi cashadii aan dhamaysan anagoo dibadda usoo baxnay anaga iyo koox dhalinyaro waa isla soconay urbo qarax mar buu dhacay wuxuuna ka dhacay qaraxa afaafka hore hotelsilaa u k hoteelada meesha aad bay ugu badan yihiin wadada makal mukarama u qarax ka dhacay waxaa ka dhawaa hotel hilaa u k hotel wardheere hotel maka almukarama iyo hoteela kale oo iyagan goobta ku yaalay goobaha ganacsiga meesha ku yaalay xilliguu qaraxa dhacayay goobta waxay goob aad u camiran goobta iminka waxaa soo gaara ciidanka ammaanka dowladda federaalka soomaaliya way adag tahay in shacabku ay gudbaan meesha dhabkaa soconaya waa goobo ganacsi oo ku dhawaa goobta ay wax ka dhaceen ayaa gubanayso weli gabaari dardamiska maamul gobolka banaadir ma ay soo gaarin ma hadda qaraxa dhismeesha ku dhawaa intooda badan waa waa ay burbureen qaybna waa ay gubanayaan maxamed ibraahim maclimi oo ah xogayaha guud ee ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nuusod oo ka mid ahaa dadkii qaraxaasi ka badbaaday islamarkaana goobta ku sugnaa ayaa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da uga waramay wixii halkaasi ka dhacay aad buu maaragtay dhulkii waxay noqotay qiiq madow boor kurul maaragtay wax meel aad u socoto iyo meel aad ka socoto iyo holac guuraya yaa maaragtay wixii oo dhan isku bedeleen marka alxamdulilah dadka inta badan hoteelka joogay inkastoo xagal meela looga dhuftay hoteelka oo ma is leeyahay meesha wuu ka jilcanayo waa fahamsadeen haddana ilaahay dadku intiisa badan waxba kuma yeelin intay hoteelka joogtay wiil kamid ahaa kuwa maaragtay meesha ka shaqeeya hoteelka ka shaqeeya kawaryeeryaasha ayaa goobta ku dhintay oo maaragtay markaa qaxwo sameynayay ilaaha maaragtay anaga naga badbaadiyey markaan soo baxayo banaankaa nimid yaa ugu darnayd oo maaragtay wadada marka almukarama gawaari fara badan baa tiilay dadka taahaya bajaajta aada wadada magaalada ugu badan tahay dad fara badan oo bajaaj ku jira dad badan oo biibita fadhiyo meesha maydadkooda ay yaalaan dhaawacu waa badan yahay dhaawacu waa maaragtay xisaab male firirkiisa iyo waxa meesha gaaray iyo dhulka haddaad aragto iyo holaca siduu isu qodsaday ma qiyaasi kartid qof maaragtay joogay maaha qof kale loogama sheekayn karo maaragtay waa wax waxay ahayd aada maaragtay dadku usaameeye laakiin qaraxa waxaad og tahay makal mukarama wax ugu dhow oo ku dhegan dhismo aada ganacsigii maaragtay dhalinyaro fara badan ay furte dhalinyaro ay furteen oo aada looga shaqeeyo oo aroosyada lagu dhigo hilaa u k la yiraahdo kaasaa qaraxu xoogiisa uu saameeyey iyo dadkii banaanka fadhiyay gudaha waxaa ka daran dadka wadada marayay iyo dadka maaragtay u dhawaa dhismooyinkaas dhismahaasoo dhan waa ka gubanaya ee aad aragtay sawiradiisa dadku inta badan ay wax ku noqdeen marka dadka inta badan ee maaragtay dhintay ama dhaawacmay waa dadkii banaanka meeshaa joogay oo aan markii aan soo baxnay oo aan maaragtay hoteelka kasoo baxnay oo weli meeshii burburtay lafteeda aan kasoo baxnay ilaahayna waafaji inaan maaragtay dadka imaano aan aragnay dadkaas oo maaragtay meeshadaasaan cidaad wax u qaban kartaa ma jirin qof walba naftiisa ula caradahay laakiin waxay ahayd runtii wax aafo ah oo qof loola sheekay kara aanay jirin inta badan dhismayaasha ku dhow dhow hoteelka makal mukarama ayaa dab xooggan uu qabsaday qaarkoodna burbur xooggan ayaa soo gaaray waxaana goobta ay noqotay mid holac iyo dab aad u xoog badan laga dareemay guud ahaanba magaalada caasimadda ee muqdisho gawaarida gaarka loo leeyahay ambalaasta ayaa iyagu daabulayay dadka dhaawacmay iyadoo dadweynaha qaarkoodna ay garab siinayeen dadka dhaawaca ahaa ee iyagu ku jiray dhismayaasha burburay wararka ayaa intaa ku daraya in dableyda hubaysanee ka tirsan ururka al-shabaab in ay gudaha u galeen oo ay ka dagaalaan dagaalameen dhismo ku dhegan halka qaraxa uu ka dhacay ee hilaac u k halkaasoo dad rayida iyo ganacsato ay degan yihiin waxaana dhismahaasi u dhexeeya maqaayada hilaac u k ee qarax lala eegtay iyo hotelka makaal mukarama oo ay al-shabaab ay sheegeen in bartilmaameedkooda uu ahaa saraakiisha ammaanka ciidanka dowladda soomaaliya ayaa sheegay inay la dagaalameen dableyda hubaysan ee iyagu gudaha u galay dhismahaasi kuwa oo halkaasi ka rideeyey rasaas aad u xoog badan iyo bambaanooyin taasi oo sababtay in halkaasi ay ka dagaalamaan ilaa iyo waa berigii saaka oo ciidamada dowladda soomaaliya ay sheegeen in howlgalkaasi ay soo afjareen dagaalyahanada al-shabaab oo adeegsanaya baraha ay wararka ku faafiyaan iyo websaajyadoodii ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkii qaraxa ee lala eegtay hotel ku yaala waddada mashquulka badan ee makaal mukarama iyagoona xusay in dagaalyahano iyaga ka tirsan oo aada u hubaysan ay weerar xoogana ku qaadeen hotelka makaal mukarama oo ka mid a hoteelada ugu caansan magaalada muqdisho kaasi oo siday sheegeen ay degan yihiin xildhibaano saraakiil iyo madax ka tirsan dowladda soomaaliya al-shabaab ayaa sidoo kale sheegay in dagaalamayaashoodu ay la wareegeen gacan kuhaynta hotelkaasi weerarka kadib walow aysan sheegin tirada khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee halkaasi ay ka geysteen magaalada caasimadda ee muqdisho iyo sidoo kale deegaanada ku xeeran ee labada shabeelle ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa kusii kordhayey falalka ammaandari sida dilalka qorshaysan iyo qaraxyada oo qaarkood waddada dhinaceeda loo dhigo saraakiisha dowladda iyadoo ay xusud mudan tahay in toddobaadkii hore tiro sideed haweena oo ka tirsan haweenka dhanka nadaafadda ka shaqeeya lagu dilay deegaanka xaawo cabdi ee ugu yaraan labaatan kilomitir dhanka koonfureed kaga beegan caasimadda muqdisho iyadoo aysan jirin cid sheegatay mas-uuliyadda dilkaasi iyadoo xaaladda amni ee caasimadu ay xilligan marayso meel aada u hooseysa ayaa haddana ciidamada ammaanka ee dowladda soomaaliya waxay samaynayaan baaritaano dadka iyo gawaarida oo lagu baaro baro kontarool ah oo ciidamada dowladdu ay ku sugan yihiin waxaana dhanka kale weerarkan qaraxyada gawaarida loo adeegsaday ee habeenkii xalay ka dhacay caasimadda muqdisho uu kusoo beegmaya saacado kadib markii ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya mahdi maxamed guuleed uu sheegay in la wiiqay awooddii al-shabaab sida uu yidhi
maanta waxaa muuqata in al-shabaab la jebiyey fadhiisimo meelo muhiima ay ku lahaayeen laga kiciyey la wiiqay awooddoodii iyo cuududdii ay lahaayeen ee ay ku duuli lahaayeen waxa ayse haddana beddeleen sida ay u shaqeeyaan iyagoo miciin biday inay dad maxas ah haween carruur maato ay laayaan oo ay naftooda ka gooyaan ardayda dugsiyada caruur dugsiyada qur-aanka dhiganaysa waayeel aan waxba galabsan haween waa ogeedeen dhacdadii afar iyo tobankii oktoobar iyo waxyaabaha la halmaala oo ay geystaan mar walba taasoo aan ka turjumahayn diin aan ka turjumahayn qorshe iyo hadaf cidibana ka leedahay inay ku duusho nafta iyo jiritaanka qof bila'aadmiya oo sharafkiisa ilaahay ilaaliyo ha yeeshee in maanta ay miciin bidaan inay khalkhalgeliyaan markii ay isku dayi karaanba amniga ay miciin bidaan inay maxasta iyo carruurta laayaan ay miciin bidaan inay haweenka iyo waayeelka laayaan ay miciin bidaan inay u suurtogeli karto mararka qaar in ay argagax weli abuuraan waxa ay dhirbaaxo quudheed ku tahay sharafka karaamada qiyamka qofnimada soomaaliyeed iyo hedesamida soomaaliyeed waa inaynu ka dhiidhinnaa waa inaynaan aqbalin waa inaynaan berriinsanin inaan dhegaysanno uun maalin walba qarax baa meel ka dhacay toban qof baa ku dhintay qarax baa meel ka dhacay labaatan qof baa ku dhintay qarax baa meel ka dhacay intaasoo qof baa uu ku waxyeelooday ama ku dhimatay waa inaynaan aqbalin oo aan ka dhiidhinnaa cabdiraxfiid cabdisamad wararka s b s muqdisho
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.